kalfadhigan uu ahaa mid gaara loogu talagalay in looga doodo baaritaano lasoo sameeyey guddi ay u xil saareen aqalka sanadka dalkani kenya oo ka koobnaa kow iyo toban xilka qaadis ay aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka wajeer county ay ku sameeyeen gabanatooraha countigaasi wajeer maxamed cabdi ayaa waxa uu ku soo idlaaday in ay aqalka sare dalkani kenya sanadkaha xilka sidoo kale iyaguna ka qaadeen gabanatooraha countigaasi wajeer mudane maxamed cabdi xilli afartan iyo toddoba ka mid a xildhibaanada aqalka sanadka shan iyo labaatan ka mid ay u codeeyeen in xilka laga qaata iyadoo la tix raacaya warbixin gaar oo ay soo saareen kow iyo toban ka mid a senatarada dalkani kenya soo saaray inay baaritaano ku soo sameeyaan eedeymaha mudanayaasha aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka wajeer ay u soo jeediyeen gobana maxamed cabdi mukhtaar macalim oo ka faalooda arrimaha gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya ayaa waxa uu laanta afka soomaaliga v o e da oga waramaya raaca loo soo raacay xilka qaadistaasi lagu sameeyey gabanatore maxamed cabdi maxamuud toddobiiy labaatankii abriil ayaa xildhibaanka deegaanka jula cabdulaahi isaaq waxa uu mooshin geeyey baarlamaanka waxaana u codeeyeen soddon iyo toddoba ka mid ah afartanka iyo shanta irsoo doortay ee wajeer ka tirsan xildhibaanada deegaanka ayaa xilka markaasi ka qaadeen taasi markaa waxay keentay in mooshinkii xilka looga qaaday gafanaha uu sharci ahaa ilaa loo gudbiyey aqalka sanadka aqalka sanadka guddi ka kooban koo iyo toban ay u xilsaareen guddigii waxay garteen isku celis in saxnaayeen xildhibaanadii deegaanka ay wajeer qodobadii markaa gafanaha ay kusoo eedeyeen gofana waxay kusoo eedeeyeen in uu ku takrifalay xafiiskii in aan qarasho aan caadi ahayn uu ku guldaraystay inuu ku bixiyo wararkii markaa ay ka tirsantay wajeer in mashaariicda muhiimka ah ee wajeer maaragtay uusan dhag dilaq u sinin iyo weliba in dhanka caafimaadka lacagiga ee covid nineteen ee caafimaadkii wajeer ay hoos ay noqotay aqalka mudanayaasha baarlamaanka dowlad deegaanka countiga wajeer ayaa mudane maxamed cabdi maxamuud waxay ku soo eedeeyeen inuu carqaladeeyey saameyn dhaqaale iyo dhex orod fara badanna ku sameeyey maamulka countigaasi wajeeras oo ay sheegeen in dhaqaale gaaraya laba dhibic afar bilyan oo lacagta dalkani kenya loogu talagalay ka hortaga cudurka dunida kusii faafaya ee covid nteenna ay noqotay mid laaya haatan meel la geeyey aan la garanaynin
waddada keliya ee u furan mudane maxamed waxaa weeye in racfaan ah uu ka qaadan karo go-aankii xilka xayuubista ee aqalka sanadka intaan ognahay ilaa sagaal gofernatoor ayaa haatan dalka xilalkooda ku waayeen sanadka la geeyey intooda badan maxkamadda sare waxba kama aysan keenin marka waxaa haatan la joogaa xilligii doorashada oo sagaal bilood oo keliya ayaa ka dhiman taasi waxay keenaysaa inaysan la gaari karin dhan walba ay ama doorashaha la dayro ama maxkamadda isdaba socoto mar walba waxaa weeye maxamed cabdi wuxuu noqonayaa dhibane dhib ka soo gaaray sharci la sheegay in isaga uu ku tuntay gobanarka countiga wajeer mudane maxamed cabdi oo dhankiisa isaguna had iyo jeer isdifaacaya ayaa waxa uu guddiga baaritaanada sameynayay hortooda ka sheegay inuu beri ka yahay xaaladda haatan ay ku soo eedeeyeen mudanayaasha baarlamaanka dowlad deegaankiisaasi wuxuuna sheegay in arrinkaasi uu yahay mid lasoo siyaasiyey siyaasiyiinna ay ka dambeeyaan ma aha markii ugu horreysay oo aqalka sare dalkani kenya ay xilka qaadis noocan oo kale ay ku sameeyaan gabanatoore laga soo doortay afartan iyo toddobada dowlad deegaane dalkani kenya mudane maxamed cabdina waxa uu noqonayaa midkii ugu dambeeyey iyadoo hal san oo keliya ay doorashada guud ee dalkani kenya ka hartay ololaha loolanka siyaasadeedna haatan qaybo badan oo ka tirsan dalkani kenya uu ka aroosan yahay maxamed faarax shire v o a garisa